sanado badan dadka ku nool magaalada baladweyne oo ay isticmaalayeen lacagta doolarka maraykanka ayaa cabasho ka muujiyeen dhibaatooyinka ay ku qabaan waxayna dalbadeen in loo soo celiyo shilan soomaaliga oo aanan in muddo ah laga isticmaalin magaalada baladweyne qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada baladweyne ayaa warbaahinta la wadaagay dhibaatooyinka ay ku qabaan doolarka iyo faa'iidooyinkii uu u lahaa shilinka soomaaliga bulshada magaalada baladweyne waxay sheegeen in doolarka uu sababay burbur dhaqaale lacagaha qalaad ee kala ah dijitaalka iyo doolarka waxay dalka u horseedeen burburka dhaqaalaha
baahida loo qabo qof kastoo shacabaha garan kara waayo kaabihii dhaqaalaha burburay ilihii dhaqaalaha wax dadka ka soo gelayana burburay dadkii masaakiinta ahaayoo iska tuugsatada ahoo kaleetood way ogtahay xoddooda meesha marayso canuga caseeyaa iyo qofku maanta kaba u caseeya haytaa heerkii kale joogaanaad og tahay dadkii markii shili soomaaligu jiray jeebkaada uun waxbaa ku jiray qofkii masaakiinoo gacanta kugu soo taagay waxbaad sii jirtay wax kastaba ha ahaatee shili soomaaligii aad iyo aad baa loogu darsaday wallaahi aad baa loogu baahan yahay haddiiba la heli karo waayo meeshiiba nolosha aasaasiga meesha ka soo bilaabanaysayba ahaadba horta lacagta kaashka dalkaas kale waa lacagta soomaaliya in badanaa maqan tahay khaasatan gobollada dhexdha waa ka maqan tahay waddan kalaan u shaqayna oo maraykan la yidhaah marka waxaan leeyahay lacagta soomaaliya waa loo baahan yahay hal la helo middeeda kale shacabka reer iiraan way u baahan yihiin wax masaakiinta la siiyo male doolarka barakada waa laga qaadaa bilaa baraka waa doolarka kaaska laakiin barakoo lahay waxa yarkaa lagu iibsan jiray jeebkoo iskaga watay kabaa lagu casiisan jiray masaakiinta la sii jiray wax badanoo yaryara qaban jirta barshaydii soo dhacday waxaa la leeyahay lacaga ii soo dhacda waa la fiirinaa fadal lacag ku shubowa lacagta laga isticmaalo dalka ee shilan soomaaliga ayaa xaaladiisa gabaabsi tahay iyadoo dadka si joogta ah ay u isticmaalaan lacagaha doolarka iyo dijitaalka iyadoona aysan jirin shilan soomaali cusub oo mar dhow la daabacay